waa mahadsantahay waa saaka xaalada ganaasho ee laga dareemaya deegaanada deerfo iyo xudoogle oo shalay ilaa xalay ay ka dhacayeen dagaalo udhexeeya laba qabaa'ilood oo walaalaha wadadaga deegaanadaasi deefo iyo kabxanley oo dhinaca waqooyi kaga deegan magaalada beledweyne ilaa soddon iyo shan kilomitr kuwaasoo isku haya lahaanshaha dhulbeereedyo iyo dhuldaaqsin ku yaala deegaanadaasi islamarkaana ku dagaalamaya muddo ka badan saddex sannadood saaka haatan laga dareemaya xaalada ganaasho inkastoo mar walba laga filan karo inay halkaasi mar kale dib uga qarxaan dagaalada udhexeeya labada dhinac maadaama ay weli ishor fadhiyaan ciidamadii labada dhinac maalintii shalay ee ku dagaalamayay deegaanada deefow iyo kabxanley iyo weliba deegaanka xudoogle ee waqooyiga gobolka waa tahay odayaal kala dhexgala miyaa jiro dagaaladaasi ma jiraan wax odayaal dhaqameed ah ama maamul ka socda ama nisaam ka socda oo kala dhex galay dagaalada halkaasi ka socda dagaalada siiskooda ayay u joogsadeen waxaana la filan karaa ama mar walba ka dhici kara halkaasi in mar kale ay dagaalamaan dagaaladu waxay ka taagnayaan deegaanadaasi in ka badan muddo saddex sannadood horey waxaa jira hadda ka hor xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo hore u yimid deegaanadaasi si ay u kala dhex galaan ama ay usoo afjaraan colaada muddada dheer ka taagan deegaanada beef iyo kabxanley hase yeeshe waa ay ku guul darayseen sidoo kale maamulkii gobolka hiiraan iyo ciidamada amisom xilligii maamulkii cabdi faarax laqanyo ayaa iyaguna halkaasi waxa ay tageen muddo dhowr maalmood ayay ku sugnaayeen si ay u kala dhex galaan beelahaas waxaana jira wadahadalo iyo weliba ballamo dhowr mar la iskaga baxay dagaaladu hadda waxay yihiin kuwa bilba bisha ka dambeysa soo xoogeysanaya waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo weliba khasaaro maal oo la sheegay in halkaasi lagu gubay guryo ay lahaayeen dad shacaba waa tahay dagaaladaasi shalay socday dad ay waxyeelo kasoo gaartay oo lasoo gaarsiiyey magaalada beledweyne miyaa jira
waa jiraan dhaawacyo fara badan oo ku waxyeeloobay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka deefo iyo xudoogle ayaa lasoo gaarsiiyey isbitalka beledweyne sidoo kale waxaa jira khasaare aada u fara badan oo ah dhimasho iyo dhaawac kuwaasi u badnaa dadkii ku dagaalamay labada dhinac sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno deegaanada deefo iyo xudoogle ayaa sheegaya in dadka dhintay ay kor u dhaafayaan labaatameeyo qof kuwaasoo isugu jira dhinacya halkaasi ku dagaalamay odayaal iyo waxgarad kasoo kala jeeda labada dhinac oon isku dayn inay xiriir aan la sameyno ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ay ka bixiyaan khasaaraha dhabta ka dhashay dagaaladii iyo shalay ilaa xalay ka dhacaya deegaanada deef iyo xudoogle waqooyiga gobolka waa tahay marka ciidamada dagaalka ma iskood ayay u joojiyeen mase waa wax kala dhexgala ayaa jira ma jiraan wax kala dhexgala dagaaladu waa kuwo iskood u joogsaday inkastoo aan haatan helayno wararko aad ay sheegayaan dadka dhow deegaanadaasi oo ay sheegeen inay maqlayaan mararka qaar rasaasta rasaas kooskoos oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac wararka kalena waxay sheegayaan inay xaaladdu ay degan tahay laakiin la filan karo inay saacad ama maalin walba ama mar waliba ay ka dhici karaan halkaasi dagaalo udhexeeya labada dhinac inay mar kale ay ka dhacaan maadaama dagaaladan shalay ilaa xalay ka dhacay ay yihiin dagaaladii dagaalo taagnaa muddo saddex sanadood markaan ay gaarayaan dagaalada halkaasi ka dhacay in ka badan dhowr iyo toban oo ay ku dagaalameen labada beelood marka ciidamadu meelaha ay isku horfadhiyaan ma deegaanada duleedkooda mase deegaanada gudahooda ayay isku horfadhiyaan ciidamadu
deegaanka defow iyo weliba deegaanka xudoogle ayaa lagu soo waramayaa inay ishorfadhiyaan ciidamada labada dhinac oo shalay ilaa xalay ku dagaalamay halkaasina ay ay joogaan ciidamada halkaasi ku dagaalamay ilaa haatana ma jiraan wax waawaan ku aadan ay jeedinayaan odayaal dhaqameed ama maamulka gobolka halkaasi si u kala dhex galaan beelaha halkaasi ku dagaalamaya islamarkaana muddada dheer isku haya deegaanadaasi sidoo kale dagaaladu waxay sababeen barakac iyo weliba dhibaatooyin barabaan oo kasoo gaaray dad badan oo ku noolaa deegaanada defo kabxanley xuduwogle iyo weliba deegaano badan ee ku teersan deegaanada ee haddana ay ka soconayaan dagaalada